dowladda aan aqlabiyadda haysan ee dalka canada ee uu hogaamiyo ra-iisul wasaare justin trudeau ayaa lagu wadaa in toddobaadka dambe codka kalsoonida loo qaado si loo rido islamarkaana loogu qasbo in la aado doorasho xilligeeda laga soo hormariyey xisbiga konserfatifka ee midigta iyo siyaasiyiinta uu ka mid yahay madaxa gobolka quebeg ayaa xisbiyada kale ku dhiirigelinaya inay taageero codka kalsooni kala noqoshada dowladda u qaadaan laakiin xisbiga n d p ee bidixda fog oo dhowaan ka laabtay heshiis ay ku xoojiyeen ama ay ku xoojinayeen dowladda aan aqlibeeda haysan ee liberaalka ayaa la filayaa inaysan taageerin codka loo qaadayo justin trudeau haddaba wariyaha v o eda ee dalka canada xuseen nuur xaaji ayaa arrimahan ka waraystay faysal xasan oo horey usoo noqday xildhibaan heer gobol ah kana tirsan xisbiga n d p ugu horeyna wuxuu weydiiyey ismaandhaafka siyaasadeed ee ka taagan dalka canada
labadii election ee ugu dambeeyey dowladdeena waxay ahayd dowlad aanan buuxin oo ah minority ama hung parliament oo maaragtay electionkii twenty nineteen wuxuu ahaa mid magaranaysaay minority ah twenty twenty one kiina saas ayuu noqday waa la socotaayoo twenty twenty two ayuu february meelahaas ayuu jagmit sing uu ku biiray oo yiri maaragtay dowladda ayaanu la shaqeynaynaa electionna waxaanu la wadageli doonaa twenty twenty five halka ay dowladda markaa ay ku siinayaan sidii dowlad rasmi ah oo afar sano maamuleysa taa waxay keentay markaa inuu yiri waxyaabo badan sida dental careka iyo farmo careka iyo arrimaha shaqaalaha ayay naga taageerayaan sidii aanu markaa aanu barnaamijka iyaga ama manifestoga iyaga ay qaar ka mid a u fulin lahaayeen waxaa cad markaas haddana oo uu dareemay in magaranaysaye labadoodiiba ay isku noqdeen magaranaysaye dowlad buuxda oo wax kastoo ay sameeyaan nimanka liberaalka ah uu taageerayo bareesha fara badan ayaa dhinac walba kaga yimid laba wiig ka hor ayuu ka dhaqaaqay oo yiri wax faa'iido ah oo hadda noogu jiraayo ma ay jiraan sidaa daraadeed maadaama nimankii conservativekii ay popularity xoogan ay helayaan horta taas ayaa ugu muhiimsan waa tahay faysal sidaan ognahay xisbiga n d p ee aad ka tirsan tahay dhowaan wuxuu taageerada kala laabtay xisbiga liberaalka maxaa keenay midaas xuseen oo runtaa weeyaan xisbiga federaalka ah ee n d p da waa kuwiisaan kuu sheegay ay markii horeba magaranaysaa electionkii twenty twenty oneka ay bilaabeen isshukaansadeen bilaabeen guursi yaroo kooban oo ay jermit sing iyo kooxdiisu ay doonayeen inay barnaamijkooda siyaasadeed qeybo ka mid ah ay guula ka gaadhaan waxay dareensan yihiin marka hadda waxaa lasoo gaaray waktigii ay maaragtay maadaama brandkii liberaalkii uu sii baaba'ayo in kooduna uusan kasii mid noqon brandadan baaba'aya marka si ay dib u qabasho ay u sameeyaan amaba isaga uu iscasilo marka iscasilaadana waxay keenaysaa markaa weji cusub iyo hogaamiye cusub inuu yimaado taas ayuu ka hordegayaa taas ayuu diidan yahay marka wuxuu leeyahay waan kala noqday coalitionkii aan wada ahayn waxaan doonayaa marka issue by issue inaan idinku taageero baarlamaanka gudihiisa taas oo uu arkayo ma garanaysaa inay faa'iida ugu jirto waxaa lagu wadaa in toddobaadkan codka kalsoonida loo qaado dowladda aan aqlabiyadda haysan ee ra-iisul wasaare justin trudeau oo waxaa la dalbanayaa in la aado doorasho xilli hore ah yaa ka dambeeya arrinkaas maxaase la filan karaa xuseeno waa run weeyaan arrintaasi way jirtaa in dowladdu inay tahay dowlad daciif ah oo aan aqlabiyad weyn ama majorityba aan haysanin sidaa daraaddeedna kooxda conservativeka ee mucaaradka rasmiga ah waxa ay doonayaan doorasho deg deg ah oo sanadka intuusan dhammaan ay qabtaan maxaa yeele waxay leeyihiin dowladdu waa dowlad minority ah maha inay u acti garayso dowlad majority ah afar sanana maha doorashadu inay ku dhacdo waa inay ku dhacdaa sanad iyo sideed bilood awalo dhanna waxaa taageerayay jagmit sing iyagoo taa waxay u arkaan istraatiijiyad ay dowladda ku ridi karaan markaana waxaa la filayaa iyagu inay noqdaan dowladda la sugayo maadaama ay dowlad sugayaal la filayo ay yihiin iyagu hadda sidaa daraaddeed marka wiigan waxa ay soo bandhigeen sida marka baarlamaankii uu dib u furmay vote of non confidence oo ah dowladdii in lagala noqdo kalsooniyadda
ugu dambeyntii justin trudeau ra-iisul wasaaraha canada ma u muuqdaa mid soo laaban doono doorashada dambe ee haddii uu xitaa ka badbaado mooshinkan xuseen horta waa uu ka badbaadayaa no no vote uh, vote of no confidenceka maxaa yeelay qoladan conservative-ku ama xisbigan muxaafidka la yidhaahday ma haysto cid ku taageerta marka hadda wuu ka badbaadayaa in dowladda la rido laakiin waxay u eg tahay markaas inuu maaragtay ilaa iyo october next year in uu maaragtay uu sii joogo october next yearna in uu doorashada lagaga adkaado sansaantu saas ayay tilmaamaysaa sidaas ayay daatadu ayay qeexaysaa sidaas ayuu shacabku u badan yahay hadda taasna maar doorashadana waa taqaanaayo wax walbaba waa suurtagal marka waxay u eg tahay inuu hadda ka badbaadi doono vote of no confidence laakiin doorashada guud oo la filayo october next year in uu ku dhici doono